Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu qoysaska Winuski qofka idin soo wacaayo waa Dhaalib matalaya kalkaaliyayaasha dugsiga degmada Winuski oo akhbaar muhiim idinku wada cudurka coronavirus coronavirusku waa jiro sababta xanuunka cunaha dhandho qufac neefsashada oo adkaata iyo fidis u sabab ah qufaca iyo hindhisada waa cudur laysku daarto haddii fayraska kuga dhaco wax xanuun isla markaas ma dareemaysid laakiin dadka kale waad u faafini kartaa oo si daranna way uga xanuunsan karaan dadka waaweyn iyo dadka xanuunada kala qaba waa uu u daran yahay coronaviruska weliba way u dhiman karaan dowladda waxaa dadka uga digaysaa inay yareeyaan faafitaanka cudurka ayagoo ku dhiirigelinaya inay joogaan guryahooda ilaa iyo bisha abriil shan iyo tobankeeda waxaa macquul ah in muddadaas wax lagu daro haddii cudurka faafitaankiisa uu yaraani waayo taas micnaheedu waa dadka waaweyn iyo cayaalka waa inay joojiyaan booqashada saaxiibadooda ama in ayagaba laga soo booqdo guryahooda cayaalka waa inaysan bannaanada cayaal badan la cayaaraynin dadka waaweyn way shaqo tagi karaan suuqa wax way kusoo iibsan karaan sida cuntada daawada amaba way aadi karaan dhakhaatiirta haddii aad bannaanka u bixaysid lix fiit ama qiyaas laba mitir ka fogow dadka kale haddii aad quufacayso ama hindhisaynayso garabkaada ku dabool afkaada ama sankaada ka bacdina dhaq gacmahaada ilaa iyo labaatan ilbajiqsiyo markaad guriga imaatid waa wax aad muhiim u ah inaan raacno fariimahan si aan u joojino faafitaanka fayraska iyo weliba saan dadka waaweyn iyo kuwooda xanuunka kala qaba uga ilaalino fayraska jiradan ma lahan qof loo eed sheeganayo waa qadar alle caawintiina ayaanu u baahanahay si guriga loo joogo oo dadka kale looga fogaado si aan u ilaalino dhammaan bulshada reer winuski waad mahadsan tihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu